shir ay abaabushay wasaaradda ganacsiga oo bangiga adduunkuna uu maalgelinayo oo looga hadlayo ganacsiga ama barnaamij la yihahdo b b d oo la leeyahay waxaa laga hadlayaa ganacsiga iyo ganacsatada iyo sida loo hormarin karo koonfur galbeed maadaama wax casumaada iyo wax ixtiraam aan laga siinin si buuxda waxaan u sheegaynaa hadday tahay internationalka iyo hadday tahay dowladda soomaaliya in aynaan qeyb ka ahayn wax ka soo baxa shirkaasana aanuna khusaynin qolada sheegatay inay yihiin rugta ganacsiga soomaaliya soomaaliya annagaa joogna qayb ka mid aan joognaa oo koonfur galbeed la yidhaahdo haddii ganacsi laga hadlayana halbowlaha soomaaliya ah meel hadda aanu ku doorannay oo ay mas-uul nooga yihiinna ma jirto sidaa darteed intii doorasho rasmiga laga sameeyo oo layskaga imaanayo rugaha ganacsiga maamul goboleedyada iyo tan ayagu hadda ay sheegan iskaga imaanayaan ee laga dooranayo madax cusub ma sheegan karaan mas-uuliyadda mana ku hadli karaan deegaanada uu ka taliyo maamulka koonfur galbeed iyo ganacsatada ku nool oo ka ganacsata iyo rugta ganacsiga koonfur galbeed intaba